bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad dunida ka joogtaan halkani waa rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya kuna soo dhowaada barnaamijkii daacadooyinka maanta waa habeenimo isniina taariikhdan ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha toddobaad sannada laba kun iyo lix iyo toban qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaana waxaa ka mid noqon doona wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda soomaaliya oo beeniyey warar warbaahinta qaar ay baahiyeen oo ku saabsanaa in dowladdu ay go-aan ka soo saartay isticmaalka mootobajaajta waa sidee xaaladda guud ee gobolka shabeellada hoose ee dalkeenna waxaad kaloo ku maqli doontaan howlgallo ay iska kaashadeen ciidamada booliiska degmooyinka gobolka banaadir oo lagu qabtay carruurta derbejiifka iyo dad kale oo lagu eedeeyey inay ku lug leeyihiin amni darrada gobolka banaadir qodobada iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan haddii weynaha awoodda leh uu nagu simo intaynu ku guda jirna barnaamijka dhacdooyinka maanta hase ahaatee waxaanu ku dahragoonaynaa mid ka mid a kelimaha sugaanta heestii hiigsa nolosha waxaana codadka si talantaaliya isku dhaafsanaya maxamuud goox qarboosh iyo weliba luul maxamed xasan midhaha cabdi bashiir indhabuur
cadday hooyaabe ku hanteen ku hanteen cadday hooyaabe ku hanteen ku hanteen cadday hirar duco kugu heeseencadday hirar duco kugu heeseen hiigso nolosha heystan qaybaha dhexe ama gabagabada barnaamijka ayaad maqli doontaan dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka maanta waa barnaamij habeen walba aad dhegaysataan marka laga reebo habeennimada jimcaha oo radio muqdisho idinkugu bedelo barnaamijyo kale oo idinkugu talagalay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareye ayaa sheegay inuusan jirin go-aan dowladda soomaaliya ay ku gaartay in la joojiyo ama la mamnuuco isticmaalka mootobajaajta wasiir maarey ayaa dhanka kale shacabka ugu baaqay inay ka fowljignaadaan kooxo xagjiriinta ah iyo kooxaha siyaabaha khaldan u fasira hadallada madaxdasi shacabka iyo dowladda iskaga hor keenan wasiirkan waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay u taagan tahay horumarinta dhan walba nolosha aadanaha gaar ahaan mujtamaca soomaaliyeed
bismillaahi raxmaani raxiim waa mahadsan tahay marka ugu horeysa ma jirto wax go-aan wasaaradeed ama go-aan dawladeed ah ama wax tala ah oo ku saabsan in bajaajta ama ama la joojiyo ama la mamnuuco ma jirto wax go-aan dawladeeda ama wax tala dawladeeda oo oo ka soo baxay ma jirto hadalku wuxuu ku soo baxay kulan maalin aan ka qayb galay iyadoo guddoomiyuhu uu la leeyahay guddoomiyayaasha degmooyinka gobolka banaadir guddoomiyaha ana duqa magaalada muqdisho oo kulan la leh oo aan ka qayb galay ayaan waxaan kula taliyey in qaabka loo isticmaalo bajaajta la la la horumariyo la sharciyeeyo amniga ay ka qayb qaadato marka waxay ahayd fikir in qaabka loo soo dejiyo ama loo isticmaalo bajaajta in la horumariyo waad og tahay horta marka ugu horeysa dhinaca wanaagga bajaajtu wax badan ayay runtii kusoo kordhisay nolosha dadweynaha danyarta ah iyo iyo dadka isticmaala gaadiidka sababtoo ah faa'iidooyinkay leedahay waxaa kamid a bajaajtu intaana imaanin taxiga toban dollar iyo wax ka badan ayaa lagu raaci jiray hadda laba dollar ayaa dadku ku raacaan iyo wax ka yar meelo badan bay si degdega ku gaadhsiisaa dad badan ayay shaqo u abuurtay qoysas badan oo soomaaliyeedna waa ku noolyihin waxaasoo dhan dawladda soomaaliyeed waa og tahay marka qaabka ay u shaqeeyaan inay shilal dhinaca kale ay dhalinyaro aan marin nidaamka wadooyinka iyo iyo iyo iyo darawalnimada ayaa marmarka qaarkood maragtay wada waxaanay keentaa inay khasaarooyin keento meelaha magaalada sentarkeeda ee baabuurta ku badan yihiin inay dhaawacyo dad ka soo gaaraan taas ayaan ka hadlayay sharciyadda iyo amniga ayaan ka hadlayay waa tahay marka si xun ayaa dad u fasireen runtii waxaan u sheegayaa shacabka soomaaliyeed ee isticmaala bajaasta ama kuwa ku shaqaysta inaanu jirin wax go-aan dowladeeda ama ama qorshe ah oo lagu joojinayo bajaasta ma jiro waa tahay e, sida aad sheegtaba macal wasiir e, bajaajta e, wax badan ayay kusoo kordhisay nolosha dadka danyarta ah e, hadalkii aad ka jeedisay kulankaasne dad badan ayaa u fasiray e, in gebi ahaanba tugtuguleyda laga mamnuucayo caasimadda oo ahayd hadal e, xukuumaddu ka soo baxay maxaa arrinkaasi ka leedahay marka
waa ka jawaabay ma jiro wax wax wax xukuumaddu qorshe ama ama ah oo ay doonaysa inay ku joojiso bajaajta ma jiro fikir buu ahaa fikirkuna wuxuu ku saabsanaa oo keliya hala sharciyeeyo hala nidaamiyo dadka wada hala nidaamiyo meelaha buuqa ah ee city centerka ee dhaawacina ugu badana dadka ka soo gaaraan ha- qaabkay ku mari lahaayeen ama ku imaan lahaayeen hala nidaamiyo laakiin sidaad og tahay ee, runtii ummaddan soomaaliyeed ummad lix iyo labaatan sano la wareerinayo waxyaabaha wareeriyaha waxaa kamid a warbaahin aan mas-uul ahayn iyo warsaydo aan mas-uul ahayn waa marka koowaad marka labaadna kooxaha nabadgeedkaay had iyo jeer waxay ka faa'iidaystaan wax kasta oo ay iskaga hortegi karaan shacabka iyo iyo dowladda waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed marka ka digtoonaada kooxaha alqaacidada iyo argagixisada ah ee doonaysa inay iska hor keenaan shacabka soomaaliyeed iyo dowladda ma jiro mana qorshaysna wax qorshaha oo la doonayo in maaragtay lagu joojiyo wixii dadka soomaaliyeed faa'iida u ah dowladda soomaaliyeed waxay u taagan tahay dadka soomaaliyeed waxay u taagan tahay danyarta waxay u taagan tahay dhalinyarada wax alla wixii faa'iida ugu jirto qarankay faa'iida ugu jirta wax alla wixii dib ugu jiro dowladda way ka hadlaysaa dhibka ay leedahay ka hadlaynaa oo hagaajinaynaa aanu kula talinay gobolka banaadir inuu hagaajiyo laakiin ma jiro wax qorshaay ma jiro marka la iska jiro kooxaha nabadgeedka ah ee marba meel kusoo gabanaya shacabka soomaaliyeed khaldaya warsaydada qaar adeegsanaya ayla iska jiraa shacabka soomaaliyeed ah e, fariinta marka bulshada aad gaarsiinayso iyadoo ay jiraan dad e, hadallada madaxda dowladdu markii ay khudbado meelo kala duwan ka jeediyaan ee ka raadinaya inay xanaf u yeelaan maxay tahay Ah, ma soo qaadanayaan warsaydada iyo iyo iyo maragtay dadka een, een mas-uulka ahayn ama dadkan u si indirect oo si qarsoon ugu shaqeeya een, al-shabaab iyo al-qaacida een, had iyo jeer warka ay dowladdu sii dayso ma dhamaystirayaan hal erey oo xagga horena wixii ujeedadiisa ahay laga gooyin xagga dambena wixii ujeedadiisa ahay laga gooyin soo qaataan sida dadka u khalda waa fikirka hadda socda ee habeenadan ka baxbaxayay dadka qaar waa ku sirmi karaan warsaydada qaar waa ku sirmi karaan laakiin dadka soo alifay ama soo googooday inta negatifeka ah ee wixii ama dadka amnigooda ka hadlayay ama in la sharciyeeyo ka hadlayay ka soo tegay intaa yar soo gooyay waa waa dad u shaqaynaya oo la- la- doonaya amniga dalkan inuusan weligii meel gaarin dadka naftoodu weligood inay dhiigoodu inay u banaaneysnaado ay laayaan dad doonayay dowladdu waxay u taagan tahay shacabka soomaaliyeed ay u taagan tahay dowladdu waxay u taagan tahay danaha danyarta soomaaliya taas baan ka shaqaynaynaa amnigoodaan ka shaqaynaynaa si sharciya dalkooda inayga shaqaystaan baan ka shaqaynaynaa ma una qabataynayna anaku danyarta soomaaliya marka shacabka soomaaliyeed ee walaalaha ah ee sharafta leh ee dowladnimo raba ee nidaam raba waxaan leenahay dowladda nidaamka iyo dartiinay ka shaqaynaysaa kama shaqaynayso wax idii daran kama shaqaynayso waxaa noloshiina wax u nidaaya waxaa ka shaqaynaya in noloshiina wax u dhimaan een, nabadgeedkaa ka shaqaynaya
aad buu mahadsan yahay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareye waxaana waraysigaasi la yeeshay maxamed macalin xasan waytka waa hagaag maanta magaalada muqdisho ee xarunta dalka waxaa ka dhacay dibadbax ay ka qayb galeen boqolaal dadweyne iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya culimadiinka soomaaliyeed waxaana looga soo horjeeday falkii wuxuushnimay ee meel u dhow masjidka nebi maxamed nabadgelye naxariis korkiisa ahaatee ka dhacay ka oo ahaa ismidaamin dadka soomaaliyeed waxay ku muujiyeen dibadbaxooda siday uga xun yihiin dhacdadaas foosha xun oo aan diinta islaamka raadka ku lahayn iyo fasiraadda khaldan ee laga baxsho diinta islaamka waxaana culummadu ay dadweynaha u sheegeen dhacdadaasi inay tahay iyo kuwa la midka ah kuwa aan diinta raad ku lahayn guddoomiyaha culummada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad oo ka qayb galay dibadbaxaas ayaan qadka telefoonka kula xidhiiray waxaana wax ka weydiiyey dibadbaxan ahmiyadda uu leeyahay iyo wuxuu kaga duwan yahay qaraxii ka dhacay meel u dhow masaajidka nebi moxamed nabadgelye naxariis ahaa korkiisa ha ahaatee qaraxyadii kale ee hore uga dhacay dunida islaamka mawduuxa ka hadlahayo ayaa ahaa mawduuc muhima mawduuxaasoo ahaa ee dhacdooyinkii ka dhacay xaramka madiina iyo masjidkii nebiga sala allahu aleyh wasalam agagaarkiisa dacdooyinkaas oo mahad gaara leh oo muujinaya heerka xun ee gaartay afkaarta khaldan ee diinka loo nisbaynayo in marka afkaarta laga jawaabo waxay mudan tahay shacbi ahaan loo muujiyo mawduucaas runtii arintaasu lahaa kun kale wuxuu ahaa maarta soo bax shacbi ah ayuu lahaa oo shacabka soomaaliyeed oo dareenkooda cabirahaya oo maaragtay ay ku aadaan mas-uuladaas weyn ayuu ahaa taasna qiimo gaar ayay leedahay aad bayna isku yimi runtii dadka oo hadleen dadka oo hadleen hadday culamo yihiin hadday odayaasha yihiin hadday dumarka yihiin hadday macalimiinta dugsiyada yihiin intii halaga hadlay mawduucaas meelo badan waa laga taabtay marka ahmiyadii qiimahaas aan kusoo koobaya waa gartay in caalamku uu qaraxyo ka dhaco gaar ahaan dalalka islaamka ah oo ay soomaaliya ugu horrayso maaha mar iyo laba iyo saddex iyo wax ugabaho iminka cusub dibadbaxa keli ah culummada soomaaliyeed ee ma aaminsan yihiin inay ku filan yihiin falalka xagjirnimada ah iyo turjumaadda khaladka ah ee diinta loo turjumayo hal maalin dibadbaxaad qabateen inta kuma filnaa oo maaragta intadaa ka ballaaranta masuuladu waana ka horreysa waana ka dambeynaysaa waa laga yaabaa laakiin hadda sida ay isku dhigtay iyo hadda muuqaalka ay yeelashay ayaa runtii ahaa munaasabo in saas loo diido mudan maxaa yeelay dacdooyinkaa dhici jiray saa sheegaysa weeye dadkuwaa ka dhici jiray meelo badan dadka waa la layn jiray laakiin in hadda aan xarankii madiine iyo masjidkii nebiga nabiga sala allahu caleyhi wasalam oo axaadiistay sheegaysa ama qur-aankuu sheegaya in maarata nebiga agtiisa in codka la kor yeelo ama la qayliyo aan la ogolayn sida ilaahay leeya yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatku fawqa sawti nabiy nabiyi haayina sala aleyhi wasalam codka lagu dulqaado ama laga kor yeelo markuu dhintay nabiga sala aleyhi wasalam qabrigiisa agtiisa in lagu qayliyo xataa lama ogolayn oo sida xadiidka bukhaari warina iyo keyrkood cumar radiallahu canhu ayaa arkay laba nin oo masjidka jooga oo codka kor qaadaysa markaasuu maarata u yeeray markaasi waxay ka timaadeen waxay yidhaaheen daa'if baan ka nimin markaasuu haddii arin wuxuu ku yii haddii arrin idiin ahaan lahaydin buu yidhi waydin garaaci lahaa waydin maarata xabisi lahaa maxaa yeelay buu yidhi maara nabiga sal alay wasalam masjidkiisa in lagu qayliyo iyo qabrigiisa agtiisa lama ogola marka qayle ayaa la diiday iyo codka la kor yeelee in qarax laga soo doonto halkaas waa caqli aada u liita weeye oo xataa dareenka qofka muslimka ah miskiinka ah oo cilmi aan lahayn oo qalbigiisa muslimka ah maara iimaankiisa iyo nabiga sala alay sl rumaysan yahay uu ku jiro wuxuu ku kici karo maaha marka waxaan uu kacahayaa isbedel aada u khatar ah waa gartay oo runtii muuqaal xun ayuu muujinaya hay e waa gartay sheekh soomaaliya meelaha ama dadka soomaaliyeed lagala hadlo culummada kowka ah culummada soomaaliyeed inaad masaajida ka baxdaan oo dadka qaar waxay idiin nisbeen marka horeba waxyaabaha qaar inay culummada ka yimaadeen in aad ka baxdaan oo si rasmi ah dad kula falgashaan oo aad xoojisaan doorka culimo ahaan oo adduunya aakhiraba mas-uuliyaddeeda idinka saaran tahay muxuu yaha qorshaha idinkaga yaallaa walaa runtii dee hadaa sidaa sheegaysid weeye maarata xil gaaraha saaran dhibaatadana culamo kama imaanin kalamideedka ina saxa maaha yani maarata dadkaan khaladan oo diinta khalad u fahmahayaa wax shaydaan iska wata weeye waktigan bay jiraan ka hor bay jiri jireen waktigii saxaabadii jireen waktigii nabiga sala alay wasalam niman noocaas waaba la arkay oo soo dhidhilaaban hayay marka qof sheegaan dee soorar kastuu jirayaa marka diinta loo tiiriyaa waa khalad in saxaabada loo tiiriyaa waa khalad in nebiga loo tiiriyaa waa khalad marka arrinka taasan ka waaysan kale waxaa weeye anaga culama arintii dee shacabkaan ka midnahay dalkaan ka midnahay duruusta caamka ummadda haysata ayaan qayb ka nahay marka duruustaasa maaragtay annaga waxaan qaban karno xadidaysa haddana waa dadaalaynaa maxaanku iraahaa dee annaga kaalinteena kuma eka inaan diibdhax sameynay culamadu meelo badan bay joogaan kaalmo badan bay ku jiraan ninba meel buu kaga jiraa dagaalka iyo maaragtay iyo toosinta ninba heerkiisa ha u ahaato laakiin badanaa culmo badan baa jira oo aan isku xirannahay oo aan iska warqaban oo gobolada jira oo meelo badan jira oo dhammaan maamul goboleedyada xataa inoo joogaa jira oo ma manhajkan saxa ah ku socda waa jira laakiin ninba sida uu maaragtay meesha uu ka dartiireynayo iyo meesha uu ka cabirahayo iyo sida uu leeyahay sidaasiga duruuftiisa maaragtay ku jaan go-aan bay iska ahaanaysaa sheekh bashir marka aan dhinaca kale aan fiirino culummada soomaaliyeed horay dad badan oo soomaaliyeed oo qaraxyo ku dhintay oo la xasuuqay iyo waxyaaba badan baa jireen dibadbaxa ma iminkaad ku baraarugteen inaad isku soo dadku iskugu yeertaan oo aa fagaarayaasha kala hadashaan dadkuma ay balaariyo sidaan aan ku horumariyey hadda waxaa laga dad baa la dilay moogta laga hadli mayn waxaa laga dilay waxaa laga hadlaya waxaa weeye yani xurmada nebiga sala allahu alayhi wasalam oo maaragtay xurmadiisu ay tahay shay laisku raacsan yahay oo qofka muslimka ahi uu maaragtay markuu xataa masjidka galahayo si aadaabi oo loo galo ayuu leeyahay codkii in la kor yeelo masjidka nebiga sala allahu alayhi wasalam lama ogolan waa la diidi jiray saada kuu cadeeya kuu sheegahayay marka aadaabta qofka muslimka oo caadiga laga suuhayo oo ku aadan madiine oo xaram ah oo xataa axaadiis ay leedahay hataa in shimbiraheeda la bidiyo ama ugaarteeda la bidiyoan la ogolayn in marka maarata waxa lagu qarxiyo dad lagu laayo oo lagu xadgudbaayo macnaha waa muuqaal aada u xun oo maaragtay fursad annaga noo siinaya in shacabka aan dareensiino annagoo aan ku ekaysanaynin oo maaragtay isku xirahaya dhibaatada maanta dhibaatadaas dhacday oo muuqaalkaa xun leh diimada annagana haysata in iskulee kasoo jeedaan baan sheegnay in qofka muslimka dhiiggiisa uu uu ka qaalisan yahay ama xataa uu ka weyahay adduunka sida xadiista ku cad ama xataa maarata xurmada aan maxaanku raha kacbada uu ka wen yahay ayadana waan sheegnay laakiin munaasabada kusoo aaday oo duruufta isku aaday marka inayna ka faa'iideysano oo dadka aan dareensiino oo guud ahaan fikrigaas halkaas maaragtay in isku noocaas yahay fikriga masjidka nabiga yeelada haya waa fikriga qofka muslimka masjidka ku dilahaya baaniga annagu marka waa isku xiran yihiin isaas loo fahmaa la rabaa oo dadka qaarkood hore inay kala qaadaan ama inay kala nooc yihiin yani u maleeyaan ama inay kala sokoyaan u maleeyaan ayaan fahamsiinayn
waa hagaag dhegaystayaal haddaad dhowaan nagu soo birteen waxaad nagala socotaan radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waxaadna dhagaysanaysaan barnaamijkii dhacdooyinka maanta saacadihii lasoo dhaafay ee maanta magaalada muqdisho ciidamada booliiska gobolka banaadir iyo xarunta lagu xanaaneeyo carruurta derbiye jiifka waxa ay iska kaashadeen soo aruurinta carruurta derbiye jiifka iyo kuwo kale oo lagu toonsan yahay kulaglahaanshaha falelida ku ah jiritaankooda iyo midka amni ee dalka dadka la soo qabtay waxaa ku jiray kuwo lagu soo qabtay waxyaabaha maanka dooriya sida xashiishka iyo koollada marwo xaliime cabdulle axmed oo wakiil uga ahayd marwada madaxweynaha marwo wasaare cumar xasan ayaa radio muqdisho u sheegtay in marwadu ay sheegtay in marnaba aysan ogolaan doonin in carruur soomaaliyeed oo derbejiifa lagu arko jidadka waaweyn ee magaalada muqdisho xaruntana loogu talagalay in lagu dhiso garaadka iyo nolosha carruurta agoomaha iyo kuwa kale ee nolosha ka dhacay ee derbiyo jiifka
aniga oo ku hadlaaya magaca marwada madaxweynaha sahre cumar xasan waxaan idiin sheegayaa marka ugu horrayso ciyaalka aan meeshaan ku hayna waxay ahayn saddex boqoloo carruurah dad ayaa waxay isku dayeen inay dacaayad naga sameeyaan oo ay dhahaan ciyaalkiiaa meesha ka fakadeen saddexdii boqoloo carruuraheed meesha way ku jiraan howlgalladii aan samaynana waad u jeediin indhihiinnaad ku aragtaan gadaashayna iyo hortaynaba way joogaan n kuwo kaleetoodna qolalkana way ku jiraan dhinacyadiinnana way wada taagan yihiin waxaan rabaa inaan u sheego taliyaasha iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed anna marwada madaxweynaha waxay dhahday hal canug oo koollo dhuuqaaya dariiqa kuma arki karo taliyaasha ciidamadana waxay ballan qaadeen in aan lagu arki doonin guddoomiyaha maxkamaddana wuxuu ballan qaaday asna inaan mar dambe lagu arki doonin annaga waxaan nafteenna iyo aan u huraynaa inaan waddankeenna dhibaatada iyo rafaadka ka saarno dhibaato ma rabno dhib ma rabno dhib kale nooma naqdo yaan naloo adeegsanin ciyaal yaryar oo masaakiina oo aan haysanin meelay ku hoydaan ama aan hooyo aabba lahayn in loo dhiibo ama daraagis loo dhiibo ama loo dhiibo alaabta qaraxda ciyaalkan aad u jeeddaan niman waaweyn waa ku jiraan niman yaryarna way ku jiraan nimankii waaweynaan waxaa la wareegta maxkamadda gobolka
goobta lagu soo bandhigay dadka lasoo qabtay ayaa waxay ahayd xarunta lagu xanaaneeyo carruurta ee derbejiifka taliyaha ciidamada biliiska saldhigga degmada xamarweyne ayaa warbaahinta u sheegay howlgalladii ugu dambeeyey iyo qaabka ciidamada ugu suura gashay inay soo qaqabtaan dadkan oo ka koobnaa laba qaybood oo carruur yaryar iyo weliba dad kale oo amni darro lala xidhiirinayay iyo inay ku lug lahaayeen baahinta waxyaabaha maanka duuriya
anigoo ku hadlayaa magaca ciidanka booliiska soomaaliyeed howlgal ay qabteen oo howlgalkaa ku saabsanaa dhallinyarada maanduuriyaasha isticmaala ee yaryar iyo kuwa waaweyn ee iyaguna amni darrada iyo dhibaatooyinka u geysta iyagoo daroogaysan ama xashiish cabsan ama koollo dhuuqaya dhibaato u geysta dumarka ama dadka tabarta daran oo ka furta moobillada magacayga waxaa la yidhaahdaa gaashaanla dhexe cabdiqaadir axmed shire matooto waxaana ahay taliyaha saldhigga booliiska ee xamarweyne waxaana howlgalkan la fulinayay taliyaha saldhigga cabdicasiis macallin faarax dhamma macallin faarax markii aan howlgalkan bilownay madaxda na xukuntay qaybta guud ay nagu amartay inaan soo qabanno dadka dhibaatooyinka u geysanaya naftooda iyo bini aadanka kale ee ku nool magaalada muqdisho ee isticmaalaya daraagiska kala duwan waxaannu xoogga saarnay dadka yaryarkaa inaannu keenno xarunta lagu dhaqaaleeyo oo lagu daryeelo oo ay dawladdu leedahay isla mar ahaankaasna waxaa dadkaas noqdeen aan soo qabannay xalay oo taariikhdu ahayd kow iyo tobankii bishii toddobaad labada kun iyo lix iyo tobanka lixdan iyo afar qof oo isugu jira yaryar iyo waaweyn isla mar ahaankaas markii aan keennay xarunta oon kala socnay waxaan xarunta ku reebnay afartan qof oo yaryara oo shan iyo toban jir ilaa iyo inta ka hoosaysa afar iyo labaatan ka mida oo waaweyn oo dadka iyaguna dhibaatooyinka geysta oo ku geysta tooreeyada oo dadka ku baarta moobilladan uga qaada iyagoo xashiish cabsan ama koollo cabsan waxay noqdeen afar iyo labaatan waxaan dib ugu celinnay saldhigga booliiska ee xamarweyne halkaas oo aan madaxdeeyadu og tahay oo aannu ku hayno waxaannu u diyaarinnay inaannu horgeyno maxkamadda gobolka banaadir si sharciga loo waafajiyo waxaana arki doontaan qalabkii iyo ay wax ku furan jireen ay ka mid yihiin tooreeyadii waxaa kaloo arki doontaan koolooyinkii ay cabbi jireen oo iyagana dhulka yaal gaar ahaan waxaan kaloon maantay oo bishu ay ahayd labiyo tobankii bishii toddobaad labada kun iyo lix iyo tobanka aannu iyadana aannu qaadnay tallaabo iyadana sidoo kale aan ku soo aruurinay dhallinyarada yaryar waxaan ku soo qabannay rag waaweyn iyo rag rag yaryara waxay noqdeen afartan iyo afar qof afartan iyo shan qof bay noqdeen waxaa laga saarayaa nin lagu qabtay xashiish oo asagoo halka fadhiya oo aan iyaga la mid ahayn ee ka duwan ee ciqaabtiisu au qaadan doono markii la- eh, lagu eedeeyo lana horgeeyo maxkamadda Een, afartan iyo afartaa qof waxaad arki doontaan halka ka arki doontaan muuqaalkoodii iyagoo u kala fadhiya dad waaweyn iyo dad yaryar Een, waxaa halkan ila jooga mas-uuliyiintii u qaabilsanayd xarunta iyo guddoomiyihii maxkamadda gobolka banaadir iyo taliyihii saldhigga een, booliiska ee cabdicasiis Een, waxaan ku dadaalaynaa inaan ummadda soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho dhibaatooyinka maandooriyaha isticmaala dhallinyarada yaryarka ah iyo kuwa waaweynba aan kala saarno kuna keenno xarunta lagu dhaqaaleeyo een, dadka yaryar kuwa waaweynna aannu sharciga horgeyno
dhanka kale guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in dadka loo soo qabtay falalka la xiriira amni darrada iyo waxyaabaha maanka dooriyo la horkeeni doono maxkamadaha gobolka ee banaadir si loo mariyo sharciga
xaashi cilmi nuur aa layidhaha magacayga marka een, operatiinkan weyn boliiska ayaa soo waceen taliyaha saldhigga xamar weyne operatiinaan ku jirnaa buu yidhi dad badan oo la tuhunsan yahay ayaan qabannay oo carruur iyo isugu jira dad waaweyn Een, dadkii carruurta ahaa waxaa qaabishay een, xarunta maama sahro een, ee lagu dhaqan celiyo carruurta yaryarka waa u mahad celinaynaa aad iyo aad yaan u ammaanaynaa Een, hadda halkan oo maarata horteenna ay fadhiyaan intaan oo dad ah een, oo yar yar ah cidda haysa een, waxaan leenahay ilaahay ajir iyo abaal ha ka siiyo Een, dawladdana waxaan leeyahay intaan oo dad ah hayntoodu way culus tahay ha lagu gacan siiyo maama sahro qofkii wax wanaagsan bilaaba wuxuu mudan yahay in la- lagu dhiirigeliyo oo la gacan siiyo intaan oo dhallinyaro soomaaliyeed ah oo la hayo oo hoygooda iyo cuntadooda iyo dharkooda la la kafaalo qaaday hal qof aaday ugu culus tahay Een, waxaan ugu baaqayaa oo rag iyo dumar gabdho yaryar iyo rag een, wiilal ah waxaan ugu baaqayaa dawladda inay gacan ka geysato een, dhaqan celinta ubadka soomaaliyeed ee jidadka laga soo arooriyey maama saharna waa mahadsan tahay ha sii wadda dadaalkeeda Een, meeshaanna waxaan rabaa xarun weyn oo dawladdu ay u soo jeesato oo waxyaalo badan lala qabto oo lagu sharciyo carruurta ee wax loogu qabto in laga dhigaan codsanaynaa Een, intaas kadib anigu ajiibkii booliisku ii yeereen ayaan ku imid meesha arrintuna way hagaagsan tahay waa la kala habeeyey wixii minority yahay oo aan qaangaarin een, xarunta maamasahra qaabishay dadkii waaweynaana waxa weeye sa- oo lagu- een, fal maaragtay midiye iyo xashiish iyo waxaa maaragtay lagu eedaynayana waa kuwan halkay fadhiyaan waan arki doonnaa ciddii wax lagu helo oo ay wax ku caddaadaanna sharciga unbaa la gey doonaa
waa hagaag intaa kadib waxaan wax ka weydiiyey howlgallada ciidamada booliiska soomaaliyeed ee gobolka banaadir ay sida wadajirka ay u fuliyeen dhamme faarax cabdulaahi maxamuud taliyaha ciidamada booliiska saldhigga degmada cabdicasiis
saacadii ugu dambeeyey ama maalmii ugu dambeeyey meel fiicanay maraysay meelo badan oo loo yaqaano ama lagu tugmaayo inay dhalinyaradaas faraa kasta isticmaala ay ku sugnaayeen ayuu runtii howlgalka ku wajahnaa in la beegsado Ee, goobo kala duwan ayaana laga soo aruuriyey aba howlgalkaas uu ka dhacayay marka ilaa iyo wuxuuna socday runtii saacado badan waana lagu guulaystay in fara badan oo daroogadaas gacmaha kula jirtana runtii gacanta lagu soo dhigay Ee, runtii dad badan oo kamid a dadkaas meesha xanaanada carruurta ayaa la geeyey lagu xanaaneeyo loogu talagalay Ee, si loogu daryeero halkaas wax loogu baro ay mustaqbal u gaaraan iyo ee, horumar wanaagsan inta kale ee, yacni xaaladoodu ay si kale runta u siilayo ayagu ka shaqaynayo in carruurtaasi ay kasii dhex jiraan daroogadana ee go-aana laga gaaro waxaa la rajaynaya ayaguna in waxay mudaystaan ay mari doonaan marka laga tago dadka ee xabagta lagu soo qabtay ama ee, ciyaalka derbijiifka ah ee koolada nuuga waxaa jiray dad kale oo la sheegay iyana in lagu qabtay ee, hub sida midiyo iyo waxyaabo la mida caruurta garanay dadka kale tiradooda iyo waxay ahaayeen arrinta dad badan ay ahaayeen oo ayaga ruuxoodu inta howlgalku socday ee, ayaga laftirkooda dad kale soo qabtay kamid ahaayeen dadkaasi waa dad ayagu aan carruur ahayna dad waaweyna balse daroogada dad ayagu ka shaqeeya oo isticmaala oo magacyadeeda kala duwan adeegsada islamarkaana bulshada ku dhibaateeya oo falal kala duwanoo sidii dilal iyo dhaawac iyo inay mataqaanaa falal kaleeto amni darro ay ka sameeyaan ee degmooyinka magaalada muqdisho marka runta ayagana sababahaas awgeed si looga nabad galo shartooda naftoodana loo badbaadiyo ayaa runtii iyagana la go-aansaday in aan lagu sii dayn magaalada oo go-aan kale laga qaato halka carruurta yaryar la geeyey halkan waa u lagu xanaaneeyo carruurta si wax loogu baro oo loogu barbaariyo maadaama ay yihiin daayar u baahan in mustaqbalkooda laga fikiro
waa gartay howlgalkan marka ee dhowr saldhig ayaa ka qayb galay tirada saldhigyada ka qayb galay ee howlgalkan ama iska kaashaday arrinta waxaa ka qayb galay in badan oo runtii waxaa si joogtaaba howlgal dhammaan ee saldhigyada magaalada muqdisho hadda meeshii markaas ou amro ee, qayba ama qaybta guud ay amarto in laga howlgala ayaa laga howlgalaa oo saldhigyada kala duwan ay isugu tagaan ee islamarkaana halkaasaa laga fuliyaa oo hadda meeshii loo baahdo amar lagu bixiyaa la tagaa ee, si ay saga kaashadaan arrintaasna ay u fusho loona meel mariyo hadafka iyo ujeedada ee waxqabadka ee runta ciidanka booliiska gaaraan qaybta guud ee amarkaasuna runtii waa mid aan fulinayno oo kasoo baxaya ee awaamirta madaxda naga sarreysa Ee, waa iyo gartay.
taliyaha qeyb- iyo taliyaha qaybta guud iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed runtii waana arrin wax ku ool ah oo bulshada loogu adeegayo sidii lagu yaqaanba booliiska amba hawshiisaba ay ahayd howlgalladan maxay marka macnaha ay ugu fadhiyaan taliska guud ee qaybta ee gobolka banaadir ama saldhigyada degmooyinka ee gobolka banaadir in carruurta ee x- darbejiifka lasoo aruuriyo miyaysan ka habbooneyn in howlgal ballaaran oo dhinaca ammaanka iyo kooxaha xagjiriinta ah ciidamadu inay kaa xoogga saaraan Ah, waa sax laakiin runtii eh, waa isxambaarsanaa maxaa yeelay dadkaas hubka watay dareerayn isticmaalayay waa dad u nugul in loo isticmaalo eh, dad- dadkan dhibaatada ka shaqeeya ee ummadda ammaan darrada iyo dhibka joogtada ku haya sida lagu yaqaanba ay isticmaalaan yaabo kala duwan ayaa loo isticmaala dadkaas mandhaada ay dad eh, da-yar iyo dad aan indhogarad ahayn ama aan wax badan la socon oo laga yaabo qaarkood inaysan eh, yacni sida aysan usii maskaxweyneyn marka siyaabo kala duwan ayaa loo isticmaali karaa dadkaas daroogada kala duwan isticmaala waxaa isticmaala kooxaha sharuurayaasha ay dhibaateeya shacabka iyagoo marka horeba yacni ay daroogo faraha kula jireen haddana daroogadaas laftirkeeda waxaa la yaqa- waxaa la ogyahay oo caam ah in ay ku jiri karaan wax kasta oo ammaan darro keeni kara sidaas darteed howlgal xambaarsan oo ahay guud ahaanna maslaxaddu amba ujeedadu waxay ahayd in dadkaas la badbaadiyo si aysan kooxaha nabadiidka oona aysan u isticmaalin aysan u dhibaatayn ummadda naftoodana aysan u dhibaatayn daroogada iyo mataqaanaa ee dhibaatada ayagu ay naftooda ku hayaan looga badbaadiyo guud ahaan dhibka kale geysan lahaayeen
aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa dhamme faarax cabdulaahi maxamuud taliyaha ciidamada booliiska saldhigga degmada cabdicasiis ee gobolka kan banaadir waa hagaag iminkana gobolka shabeellada hoose guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax oo ku sugan wakhtigan magaalada baraawe ee gobolkaasi ayaa redi muqdisho uga warbixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee saacadii lasoo dhaafay ciidamada qalabka side ee dowladda soomaaliya ay ka fuliyeen qaybo ka mid a gobolkaasi xaaladda magaalada marka iyo weeraro ay isku dayeen dhagarqabayaashu inay ku waxyeeleeyeen hanaanka amni ee ka jira gobolkaasi sidoo kale guddoomiyuhu wuxuu ka warramayaa magaalada baraawe oo loo magacaabay guddoomiye cusub oo ay gelbiyeen isaga iyo ku-xigeenkiisa waxaana halkaa kusoo dhoweeyey dadka ku nool magaaladaasi maxamed macali xasan waytka ayaa qadka telefoonka kula xiriiray goor dhoweyd waxaana ugu horreyn weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo xaaladda guud ee gobolka iyo socdaalka baraawe bismillahi walaal horta waa mahadsan tahay degmada baraha waa caasimada maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaan soo gaarnay maanta duurkii socdaalkeena ugu weyn wuxuu yahay inaan kuurgalno nolosha bulshada oo hadda halkan cuduro daacuun oo soo lalaabtay ayaa jiray kadibna xarumaha maaragtay maamulka oo dhismooyin iyo dayactir xoog badan ka socday inaan ayagana aan soo indhendheyno iyo sidii loo horumarin lahaa arrimaha nadaafada iyo biyaha degmadan inaan maaragtay maamulka kala soo shaqeyno iyo midda ugu dambeyso ah guddoomiyihii degmada hore oo la bedelay oo guddoomiye cusub oo degmada loo magacaabay sidii maaragtay xiliilkiisu wixii loogu wareejin lahaa saas ayaa ugu arrinta ah ee socdaalkaaga ee la xiriira kurgelidda xaaladda amni tan caafimaad iyo tan guddoomiyaha haddaynu eegnana ujeedka guddoomiyaha mar haddii lasoo magacaabay soo kuma filneen inuu asaga intuu yimaado xilkiisa rasmi ula wareego hawshiisana gudagalo
sida rasmiga ah waad garan kartaa dee waxaa waye dadkii oo dalka wuxuu ku jiraa dawlad barashadii ku jiraa marka si gaaran gobolkan shabeellaha hoose meeshan waa caasimadii koonfur galbeed markii wax la wareejinaayo ama qofku xil loo diidayo waxyaabo badan oo u baahan yahay in lagu qaado oo lagu dhiirigeliyo oo lagula dardaarmo bulshada iyo dhinac walbana laga qeyb geliyo marka wax dhibaataa hadda kuma jiraan inaa annaga soo raacnana waxaanun keliyin baa wargareynaynaa waan kala siinaynaa isaga iyo shacabkiisa siday u ilaalin lahaayeen nabadgeliyada iyo horumarka ka jira degmada iyo midnimada shacabka waa tahay dhinaca magaalada marka haddaynu eegno waxaa ka dhacay qalalaaso argagixisadu al-shabaabku ay weerareen arrinkaasi maamulkiinu muxuu kala socdaa maxaase idinkaga qorshaysan
shabaab degmada ma soo weerarin wax dagaal oo hadda degmada ka dhacay oo shabaab iyo ciidanka xooga dalka soomaaliya dhex marayna ma jirto keliya waxaa jira ciidamada bara oo ka kala duwan oo degmada dhexdeeda ayay deganaayeen ay joogeen marka hadda waxay isugu yimaadeen hal bar si awoodooda ay u mideeyaan maadaama aagagaas hadda dhaqdhaqaaqyo ay sharwadyaasha shabaab ay ka wadaan si awoodooda ay u mideeyaan intaa keliya ayaa ka jirto wasiirada koonfur galbeed aa jooga degmada wax hadda dhibaato leh oo sidaas u weyn oo annaga hadda oo maaragtay halkaas naga soo gaarayen haba yaraatee ma jirto guddoomiyii degmadaa jooga wasiirku habeenkii arrimaha gudaha jooga wasiirka dhirka iyo daaqa oo koonfur galbeedaa jooga dhammaantaba meeshay joogaan
wararka qaar waxay tilmaamayaan in magaaladu argixisada shabaabku ay muddo saacadaha ay haysteen arrinkaasi maxaa ka leedahay
shabaab magaalada asal hore kama dheereyn aagagii maadaama ciidanka bara kala duwan oo ciidanka xooga dalka soomaaliya ay joogeen ay deganaayeen hal aag ay isugu yimaadeen si awoodooda xeelo dagaal darteeda awoodoodana ay u mideeyaan oo xeelo dagaalna ay ka ahayd meelihii markaa un ciidanka ay barihii ay lahaayeen oo dhinacyada degmada ah ayay yimaadeen haddana dib ay uga laabteen laakiin degmada sideeda kale si guud ahaana ciidanka ayaa jooga dhinacan maaragtay isbitaalka zoonkiisi meelihii awal horeba ay joogeen way joogaan ciidanka deegaanka laanta buure ee saaka sidoo kale shaqaaqooyin ayaa ka dhacay maxaa arrinkaasi ka faahfaahin kartaa
deegaan laanta buure waxaa la saqda dhexe ayay maaragtay sharwarayaasha shabaabka ay soo weerareen waan ugu mahadcelinaynaa ciidanka xooga dalka soomaaliya xaruntaas maaragtay si weyn bay u difaaceen sharwadayaashiina iyagoo aan maaragtay hadafkii ay lahaayeen oo ah inay maaragtay meeshaas la wareegaan oo ay baabi'iyaan ay lahaayeen gaarin ayay dib uga laabteen ayagoo jaban marka hadda si guud ahaana maaragtay xeradaas waa waa nabad ciidankii ayaa jooga howlgalo waaweyn oo maanta gobolka laga sameeyey ilaa iyo bariiro ilaa iyo sabiid ilaa iyo mubaarag zoonkaas oo idilna ciidanka maanta way gaareen si ay maaragtay ay u baaxsadaan oo ay maaragtay uga tirtiraan aagagaas sharwadayaasha shabaabka oo bulshada dhibaato badan ay ku qabaan marka waxaan dhihi karaa guulo waaweyn ayaa laga gaaray dhaqdhaqaaqyadii iyo howlgaladii maanta ciidanka ay sameeyeen waana la joogteyn doonaa haddii alla
aad buu u mahadsan yahay kaasi waa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax oo qodka telefoonka ugu warramayay maxamed macalin xasan waytka ciidamada booliiska soomaaliya qaybta miina baarista waxa ay howlo miina baaris ah ay ka sameeyeen degmada dayniile waxaana ay howlgalkooda intii ku guda jireen ay soo saareen ama ay ku guulaysteen inay helaan waxyaabaha qaraxa sameeya iyo baaruud kale oo dowladdii hore ee dalkana ay lahaayeen ciidamadii xoogga dalka soomaaliya oo qaybo ka mida degmadaasi inta badan ay fariisimo u ahaayeen gudoomiyaha degmada daynile ayaa warbaahinta uga warbixiyey howlgalladii maanta ay fuliyeen ciidamada booliiska gaar ahaan qaybta mina baarista
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آه، وبه نستعين على امور الدنيا والدين آه، waa mahadsantihiin waxaan rabaa in xaaladda guud ee ee degmada ee, marka laga reebo ee, isniintii hore lasoo dhaafay kii bisha ramadaan ee, qaraxii ee, ciidanka lala beegtay wixii ka dambeeyey degmadu xaaladeeda way nabdooneed ee, jooggeeda guudna alxamdulilah ugu fiicnaa
sidaan ognahay maanta dowladda qaybo ka mid ah een xadaadigta waxyaabihii qarxa ayaa laga een ciidamada manaagshan ay ka sameeyeen marka goobihii laga kala keenay iyo ujeedka rasmiga ay ka dambaysay
bismillahi raxmaan raxiim waxaa waa mahadsan tahay Een, waxyaalahan qaxalaadiga qarxa ee markii la ee, la raadinayo waxay ahayd eh, muddo qaadatay markii aan degmada annaga kusoo biirnay ee, in naqatay in la aruurin jiray laguna aruurin jiray saldhigga hore ee degmada Dayl- degmada daylina iyo meel ay tagan yihiin guutada afraad ee bengal loo yaqaano labadaa meel lagu aruurin jiray marka ujeeddada aan ka leenahay waxay ahayd een, si ay nabadiidkaysan xoog ugu ugu dhigan aysan u sii isticmaalin Een, annagu ujeeddadana ay ahayd yani in degmada la seertikareeyo marka koowaad Een, marka xigtana wixii xaraadi ah ee waxaa qarax lasoo qaado een, lagana dhaliyo qarax nabadeedo in meel isku keen la qarxiyo waxaan rabaa inaan mahad gaar aan u celiyo een, een, mahad guud aan u celiyo ciidamada ciidamada guud ee qalabka sida mahad gaar aan u celiyo ciidamada booliska qaybteeda m b b-yada oo runtii aan isleenahay yani wax badan wax badan ay ka shaq- ay ka shaqeeyeen si ay bulshada degmada daylina ku dhaqana ay saftigooda ugu dadaali lahaayeen Een, iyo iyo inay i sameeyeen wixii in meel haraadi lagu abuuro haddana waqti iyo juhdi usoo geliyaan
aad buu mahadsan yahay gudoomiyaha degmada daynile waa hagaag saaxiibayaal waxaa la socoteen barnaamijkii dhacdooyinka maanta wuxuuna idinkaga imanayay radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya intaa waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka qaybtan waxaana barnaamijkaygala qayb galay maxamed macali xasan waydka dhanka farsamadana waxaa gacan weyn iga siiyey maxamed qalaf waxaana idinkaga tegayaa heesta dhigihiina soo gaaraysa waa higsa nolosha waxaana codadka si talantaaliya isku dhaafsanaya maxamuud goox garboosh iyo weliba luul maxamed xasan midhahan ah waa cabdi bashiir indhabuur intaan habeen dambe dib ugu kulmi doono dhammaanteen oo isku duuban waxaan kaga tegaynaa dalku oo xasila iyo nabad waarta asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
hadday hooyaabe ku hanteen ku hanteen hadday hooyaabe ku hanteen ku hanteen hadday hirar duco kugu heeseen hadday hirar duco kugu heeseen ugiya anfaco ku hibeeye ugiya anfaco ku hibeeye markaad hanaqaad gaadhay yeer yeer sare markaad hanaqaad gaadhay marka hilyaho gargaar baa laga helay marka hilyaho gargaar baa laga helay inaad hurdad hawl ka faaniyo haco aan korin waxay noqotaa habaar weeye igsa noloshaada oy barbaarey igsa noloshaada habaar weeye igsa noloshaada oy barbaarey igsa noloshaada marka hilyaho gargaar baa laga helay marka hilyaho gargaar baa laga helay inaad hurdad hawl ka faaniyo haco aan korin waxay noqotaa habaar weeye igsa noloshaada hoy barbaarey igsa noloshaada habaar weeye igsa noloshaada hoy barbaarey igsa noloshaa habaabine igsa nolosha halgan weeye igsa nolosha adaysu haye higsa nolosha hoy barbaarey higsa nolosha ahabaabine igsa nolosha halgan weeye higsa nolosha adaysu haye higsa nolosha hoy barbaaray higsa nolosha
hadday aayahaa u hagaajeen hadday aayahaa u hagaajeen gaadda cilmiga ku hanaansheeg gaadda cilmiga ku hanaansheeg haddad helinkii gaaday ee hira shalee haddad helinkii gaaday ee hira shalee markaa himilaadii inaa hanataa lagu habaye markaa himilaadii inaa hanataa lagu habaye inaa turda hawl ka faadhido hee cabaadiya ay noqotaa habar weeye higsa noloshaa hoy barbaarey higsa nolosha habaar weeye higsa nolosha hoy barbaarey higsa noloshaadu markaa himilaadii inaa hanataa lagu habaye markaa himilaadii inaa hanataa lagu habaye inaa turdahay fadhiidiyo hee cobaadiya ay noqotaa habar weeye higsa nolosha hoy barbaaray higsa noloshaadu habar weeye higsa nolosha hoy barbaaray higsa noloshaadu ha habaabine ha higsa nolosha halgan weeye higsa nolosha ada isku haye higsa nolosha way barbaaray higsa nolosha